wasaaradda hanraabta koonfur galbeed ee soomaaliya iyo magaalada xuduur xarunta gobolka bakoolka gobatay shirka sideeda biloodleeg ee iskahirowka hanraabta iyo nay golyaalka heerka bulshada kaasoo si gooneel unku ku hadalaya arrimooyinka qusay nabadiyone amniga unku maranayna shaqada sidaasoo kale weliba lanku hadala iyo shaqalaanta haysata dhalinyarada gaar ahaan harraabta iyonay sidanka haboon ee ka hela koraan shaqooyinka iyo kabadanymegelka qaar kumada ee harraabti ku qiibgali waliba iyo ku hadaleena muhiimada kulanka
geekonin bilaawday shirkii saddex bilood laga haayay wasaaradda haweenka sideedii biloodba halmar qobdaasi tan degmada xuduur geeknin qobsami alxamdulilaah taas oo fakalboynti ahaan roogda isku duwaha haweenka oo gobolka bakool samiiro abuukar taas aan mahadnagaana shirkaasoo dhanku kuwada hadalaayay amniga iyo nabadda shirkaas oo mayle raayeen unoo een aqoonyahankii oo gabdha gobolka bakool haayne iyo haweenkii degmada ilaa gobolkaba dhammaantii oo amnigu ku shaqeeyeen waybaan mahadnagaana wasiiradayna wasiir fahiimo oo nin suurta geliyay sideedii biloodba halmarantii ee qobada seminaarka noocan camal eh wayba kusii codsada fadnay unoo eena gabdho gobolka bakoolka nool inta seminaaradan camal haniinbadiida si lanku faa'iideeyey sida bulshada rayidkana lanku sii faa'iideeyey nu way ku sugugnaa degmada xudur trainingaasna waan ku dareeray degmada xudur may leeraay wasaaradda haweenka koonfur galbeed eedaan mahadsanto wasiir fahiima dardargelintiya unku warqabta deegaanka oo koonfur galbeed way lahaa tababarayaal joogto ee andareer gabdho gobolka bokool mayleera hehe sii dhiirigeliyoy balaanto waa lafdhabarta oo bulshadu hoob la dhiirigeliyoon deegaan jeyeenka dhadaas hose iyo hanireed ku jar horumar andeeraan wasiir fahiimi ii koonfur galbeed aan eedaan mahadsin maybaan iskakoyna ee shirkii saddex bilood laga haayay oo ku saabsanaya lanku hadalaay amniga iyo nabadda oo waana lakaqabadii degmada ee tambakool lakaqabadiyantan iskakoyn mayba kale intan kuma hadnagay ku-xigeenka oo wasaaradda degmada xudurin roogda samiira abuukar intan kuma hadnagay mayba kale wasaaradda ku codsadaan inteeda marweliba enan qabada saminaaro noocan oo kaleeto tan kale mayba ee dhiirigelin sameeyaan ee dadka mayleeraay marweliba ka shaqeeya amniga gabdhoontan iska kooyan oo aqoonyahankana mayba lahaa intii oo marweliba isku duubanaadan nabadihii amnigula ku shagay yaa ku codsadaana
samiiro abuukar mursal waliba yeedheeta isku duubaaga wasaaradda hanraabto ee degmada xudur waliba faahfaahin ku biidaya shirkan shirka saddex bilood lahay egeykama banaynka furmay degmada tan xudur shirka sayti oo wadeen gabdhaha isku xirka oo degmada tan xudur ah shirka sayti oo ku hadalow amnigi iyo nabadda sida micnaha amnigii nabadon ku shaqeeyan sida amnigii nabadda ku qayb qaadada koran gabdho gabdhahaas oo degmada xudur ku nool ama haweenka xudur ku nool gabdhaas aan ku qayb qaadada koran amnigii iyo nabadda anabay banta nisku kooyay gabdho qurux badan aqoonyahan eh gabdhogasay oo diyaaran eh intii deegaanka keesha walan qabsadaan gabdhogasay oo diyaaran eh ama walahaan baradi intii xudur horumariyaan maasha allah eedaas in dhawaayo gabdhow maybas in lahaa marwalba isa kalsoonaada gabdho iska duuban haada gabdho deegaanka kiisho haan bahayla ka faano kor intii signagatan waa bi'itin laakiin haas sii muujiya maybatan kuma hadnaqay wasaaradda haweenka eedan mahadsanta wasaaradda marwalba na dhiirigeliyaas wasaaradda marwalba dhallinyarada oo gabdho oo ka nool degmada xudur marwalba dhiirigelin u sameeysa sideedii bilood baa mar shir qabsadaya shirka sayti oo matalow inta iyo deegaanka kiisho walaayan qobdo fadeen go-aan isla diirayaan wada shaqayn qabsadaya wasiiradda haweenka mrs fahiima mayba kalena eedan mahadsanta wasiiraddeena saada nin garab suranta marwalba nin dhiirigeliya hayta oo gabdho deegaanka ka nool intii walqabsado koraan ada dareensiya hayta adoo qof adaka matalow degmada kingrooga eedan mahadsanta kalena wasiiraddeena